dagaalkii ma dhammaan alqaacida lagama xurayn weli dalka nimankii argagixisada ahaay oo khawaarijta ahay weli dad soomaaliyeeday dhibow hayaan annaga haddii ay qayb naga fuqeen qaybay laga dhibow hayaan qaybtaasi ay isu soo abaabulaanay maalin kasta ay annaga qayb qaybihii laga xurayy qaybo ka mid a ayay dhibaataynayaan waxa maxaas ka dhacaad og tihiin waxa duduncad ka dhacaad og tihiin jiinka waxay dad ku dhibaateeyaana og tihiin waxyaabahaasoo dhan waxay isku soo abaabulayaan meelahay ay hirshabeelle uga dambeeyaan iyo meelaha aan diriska kala nahay ee galmudug ayay isku soo abaabulayaan laakiin dee in ay galmudug joogaan iyo inay hirshabeelle bari ka joogaan ama ay qoraxsi ka joogaan waa isku mid meel kastay soomaaliya ka joogaan waxaan codsana dadka soomaaliyeed nimankaa waa la iska celi karaa inay iska celiyaan ayagoo dowladooda soomaaliyeed kaashana annaga hirshabeelle laba qodob bisaa oon loo taal mid saddexaad dadka hirshabeelle shacabkaana ku fikiri maayaan maamulka hirshabeellena ku fikiri ma annagoo dirirayn oo xaq ku dirirayn oo deegaankayna iyo dalkayna iyo diinkayna difaacayna oo sharafkayna difaacayna inaan dhimanno annagoo sharaf leh oo deegaankayna hirshabeelle ku xaragoonayno sharaf ku nool oo amni haysana oo meeshaan rabna seexan karno oo meeshaan rabna ku ganacsan karno oo meeshaan rabno ee ku hoya karna inaan noolaano labadaas qodob bisaa loo taha